odayaasha dhaqanku waxay ka shaqeeyaan arrimaha ka dhex dhaca beelaha dhexdooda sida dagaalada sokeeye dilal beeleedka dagaalada dhex mara bulshada noocyadeeda kala duwan sida kuwa beeraleyda xoololeyda odayaasha dhaqanku mar walba waxay u taagan yihiin sidii ay u dhammayn lahaayeen shaqaaqooyinkaasi kala duwan ee aan soo sheegay maadaama ay yihiin dhaqankii dib loogu laabanayey odayaasha dhaqanka mid ka mid a beelaha dega deegaanada dowlad goboleedka jubbaland ayaa baaq nabadeed u diray beelo walaalo ah oo ku dagaalamay degmada diinsoor ee gobolka baay iyagoona ku baaqay in si sharuud la-aan ah loo joojiyo xabadda colaadana halkaasi lagu soo gabagabeeyo la isugu imaadana miiska wadahadalka baaq nabadeed oo aan u jeedinayno walaalaheena degan degmada diinsoor oo ka mid ah gobolka baay waa walaalayaal halkan waxaa fadhiyay saddex iyo toban beelood oo degil iyo melifla jubbaland ah waxaan baaq idin soo jeedinaynaa inaad dagaalka joojisaan inaad xabadda joojisaan dad walaala tihiin nabad waa kusoo caanamaasheen xabad wax bay dishaa maahaen waxba ma daaweyso wiil baa ku dhinta wiilku ma dhasho walaalihiinan nahay waa idinka damqanaynaa halkaanaan joognaa waa kala fognahay wayna xanuunjisay xabaddaas waxaan idinka codsanaynaa idinkana waadna dhihi lehedan anigana waadin dhahaynaa xabadda inaad joojisaan marka koowaad waxaan horta baaqa oga dirahayaa dowladda koonfur galbeed waxaan leeyahay wiilisha dhimanayaan waa wiilishaadii madaxweynaha koonfur galbeed xildhibaanada wasiirada waxaan wiilishii dhimanaya waa wiilishiinii dagaalkaas waxaan leenahay dowladda koonfur galbeed way ka seexatay yaysan ka seexanan wasiirka abniga iyo odayaasha salaadiintu waxay u fadhiyaan dadkaas yaa laisku fiirsanahayaa yaa laiskugu fiirsanan ma intaa kijeediyahaye baaqan un hajeediyahayna may kasaabsan yahay isdegaala ma kasaabsan jal aarsada ma kasaabsan isan dhatin la heliya ma kasaabsan una dhan ra yana khusaysa walaa un haddahna kiyan una dhangana khusayas dhibaatada muslimiinta dhanka asiibti walaalayaalow reer geelad iyo reer dabar isu dulqaadada digili merafle marka un reer jubbaland una ina baagay hajeediyaane maamulka koonfur galbeed iyo salaadiintiye iyo hooyooyinshii iyo dhallinyaradiyeeba may baag injeediyaane dhibka diinsoor yaalo oo waadi dadka lagumaadahohay sacadun laskagumaadahohay soongaa laka jaran soonka una laka jarna ibaadi lasugaayay ma ini waadi gumaad iyonay waadi bahdil iyo kalabara baraka ini meelil kadhiyi malka sugaan waqtigii bacdishi haddi un xisaabta ma roogna oo bacdi la eraay bederka ma roogna un dad islaan e dhiigoo isku e dhabanko isku e abti aysan e bacdishi lanka la diloohay koo sodogaawo koona aysankaawo koona edeerkaawo walaa walka fayliye ini lakubaho